بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله وللشركة خمس شرائط وللشركة شركة وحا أصبنا ذبو خمس شرائط شن شردين الشركة saddex wasan ayay leedahay magacaas markii la yidhaahdo asharika waa calaa wasni sariqa asariqa iyo asharika waa isku wasni waay kelimadda labada kelimadood waa isku wasni waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo shirka ashirka waa calaa wasni nicma shirka wa nicma waa iskuun wasni wa waxaa kaloo bannaan inaad tidhaahdi sharka calaa wasni tamra sharka oo shiinku reeb yacni ra-du reeban tahay shiinkuna uu kor dhigan yahay waa calaa wasni tamra saddexdaba waa loo isticmaalaa shirka iyo asharika iyo sharka saddexdaba in la yidhaahdo idan asharika ama ashirka ama asharka macnaheedu waa maxay fi luga tacriifkeedu fi luga waa alikhtilaad sharikada fi xagga luqada waxaa la yidhahdaa alikhtilaad waa wax la isku daran oo la isku dheehoo la isku daro waa dhanka luqada carabiga dhanka sharciga waa laba nooc asharika xagga sharciga waa laba nooc sharikatu amlaak wa sharikatu cuquud labadaasay u qaybsamaan sharikatu amlaak wa sharikatu cuquud sharikatu amlaak tacriifkeeda waxaa waaye alijtimaacu fi istixqaaqi maaliyin الاجتimاع في استحقاq ماaلي من عقاar أو منقول بين اثنين فأكثر بين اثنين فأكثر nooعaas waxa la yhahda شharكaة أملاك شharكaة أملاك macnaheedu waxa waaye in la kulmo waa الاجتimاع waa kulan waxaa lagu kulmayaa fi istixqaaqi maaliyin yeelasho la yeesho shay maaliya hantiya min caqaarin oo dhul ah aw manquulin ama wax la naqlinayo ah wax la naqliyo bimacnaa wax la qaadayo meel kale la geyn karo waxaana ku kulmayaa oo isla leh bayna tnayni laba qof iyo fa akara wax ka badan laba iyo wax ka badan ha isla leh bimacnaa waa in lagu kulmo xaq xaqaasina wuxuu ka dhexeeyaa laba qof iyo wax ka badan waxaa tacriifkaas soo galaya hantida dhaxasha ah hantida dhaxasha dadaa isla leh soo maa dadaa isla leh oo ay ka dhexaysaa waa istixqaaq ka dhexeeya bayna tnayni fa aktar laba qof iyo wax ka badan ayay hantidaasi u dhexaysaa dhaxalka ah dhulalka iyo guryaha iyo tijaarada iyo ganacsiga qofka maalan ama ilmuhu ay ka dhexlayaan waalidkood markuu ilmaha aabbahood dhinto hantidaas maxay ku noqonayaan shirkay ku noqonayaan shirkada noocaasa waxaa la yidhahdaa shirkatu amlaak waa shirko lahaansho wa ma aha mid ay shaqaynayeen ma ahan heshiisiya ganacsi wax ku yimid waa mid mulkiya lahaansho ah oo dadkaa ka dhexaynay nooca labaad waa sharikatu cuquud sharikatu cuquud ayada waa maxay waa ijtimaacun fi tasaruf waa in la kulmo oo laba qof iyo wax ka badan ay kulmaan ayna ku kulmaan fi tasarufi in lagu tasarufo min beycin beyc wa naxwihi iyo wixii beyc la mida beyc iyo wax la mida inay ku kulmaan si ay ugu tasarufaan taas waxaa la yihahda sharikatu cuquud sharikatu cuquud ayada laftirkeeda anwaaca waa midda ganacsiga hadda waa hantida la ysku darsado ayada laftirkeedu waa noocyo badan taha laakiin nooca hadda uu shiiqa u baabeeyey halkan ama fasligan uu ku saabsan yahay annagana khuseeya waxaa la yidhaahdaa sharikatu canaan shirkadda hadda shiiqa halkan uga hadlayo uu leeyahay walishariikati khamsatu khamsu sharaa'id waxaa la yidhahdaa waa shirkatu canaan shirikaad badanaa jira noocyo badan ay leeyihiin laakiin noocan waxaa la yidhahdaa shirkatu canaan canaan waxaa loogu bixiye bay yidhaahdeen canaanku asalka waa hoggaanka faraska hoggaanka faraska waa mid siman xariga lagu hogaaminayo waa mid darfihiisu ay siman yihiin macnaheedu waxa waaye shirkadan labada qofe ku shirkowday waa u siman yihiin lahaanshaha sharikatu canaan sidaasaa loo yidhi labada qof ee wadaagaya ee waxaan isku darsaday waa laba qof ee oo ku siman fi tasaruf inay ku tasarufaan waxaan ay wadaagayaan sidaasaa waxaa loogu bixiyey magaca ah sharikatu canaan oo waxaa laga keenay hogaankii faraska ee darfihiisu sinaa waxaana loola jeedaa inay labada qof u siman yihiin waxa ay wadaagayaan sharikatu canaan ayadu waa maxay ilan tacriifay u baahan tahay waana midda baabkeenu ku saabsan yahy ama fasligan uu ku saabsan yahay waxay yidhahdeen bacdu lfuqahaa huwa an yashtarika badanaani sharikatu lcanaan waxa weeye an yashtarika badanaani laba shaksi inay shirkoobaan bimaalayhimaa bimaalayhimaa hantidoodii labadooda maalkoodna ay ku shirkoobaan bimaalayhimaa almacluum yacni labadiidu maal almacluum ee la yaqiinay macluumku waa shardi maxaa yeeley waxay isku darsanayaan waa in la yaqaano walow mutafaawitan haba kala badnaado maalkaasi waa inay laba qof yacni sharikatulcanaan waxa waaye inay laba qof shirkoobaan hantidoodana ay ku shirkoobaan hantida ay ku shirkoobayaanna ay tahay wax macluumahoo la yaqaan walow mutafaawitan haba kala sarreeya maalka isku darsanayaan ha kala badnaado waxaa laga yaabaa ninaa wax badan inuu keeno ninna uu wax yar keeno laakiin waxa badan iyo wax yar intaba waa inay xadaysan yihiin oo la yaqaanay macluum yihiin liyacmala fiihi si ay uga shaqeeyaan hantidaas bibadanayhimaa waxay uga shaqaynayaan waa bibadanayhimaa jirkooda mid walbo labadooda ka mid a shaqadii la mubaasharaya arrintan tusaalaheeda waxaa waaye laba qof ayaa maal isku darsanaya hantiay isku darsanayaan waxay rabaan inay shirkoobaan haddii lagu tusaaleeyo maalan zayd iyo camar oo kale sida nuxaadu ay ku tusaaleeyaan oo kale fuqahaduna waa ku tusaaleeyaan maalan zayd iyo camara waxay rabaan inay shirkoobaan zayd wuxuu haystaa toban kun camarna wuxuu haystaa labaatan kun waxay yidhaahdeen aan ganacsi wada abuuranno lacagtaana aan isku darsanno lacagihii bay isku darsadeen meeqay noqonaysaa lacagta isku darsadeen soddon kunay isku noqonaysaa soddonkaas kun way isku isku darsadeen labadooda waxay ku heshiiyeen inay badeeco kusoo gataan labadoodana ay ka wada shaqeeyaan ma aha midaa lacag dhiibaaya hal midaa shaqaynaaya ma aha hadduu mid inta lacag dhiibo uu yidhahdo lacagtaan iigu dar shirkadaada anigana shaqay maayo oo adiga noo shaqeey wixii soo baxana wakaasaa oo lacagtaan kugu darsada wixii faa'iidaahay soo saarto ayaan kaa rabaa taa maxaa la yidhaahdaa sharikatu canaan lama yidhaahdo ee waxaa la yidhahdaa almudaaraba mudaarabadu waxaa waaye in ninna uu shaqaynaayo midka kalena uu hantida ku darsanaayo shaqada la wada qaban maayo shaqada la wada qaban maayo midaa qabanaya amaa sharikatu canaan saas maaha labadaba waa shaqaynaya lacagtana waa wada leeyihiin camalka iyo shaqadana waa ku wada jiraan oo maalan markay soddonkaa kun isku darsadeen ayay waxay kusoo gadeen qaybna maacuunay kusoo gadeen qaybna maalan moobeello ama baabuuray kusoo gadeen ninna baabuurtuu iibinaya midna wuxuu iibinayaa badeecadii kaleu iibinaya ma wada soo ma wada shaqeeyaan labada ninba labada nin shaqaday ku wada jiraan idan sharikatu canaan middaasaa la yidhahda waa laba ninoo shirkowday ama wax ka badan laakiin waxay ku shirkoobeen isku darsadeen waa maal maalku waa macluum waa in la ogyaa kanna inuu toban leeyahay kanna uu labaatan leeyahay haddaan la ogeyn meeshaas waxaa ka dhalanaya dhibaato hadhowta maalan haddii la damco in shirkadii laga baxo muxuu qofkaasi qaadanayaa ma yaqaano wuxuu qaadan lahaa waxaa laga yaabaa wuxuu leeyahay wax ka badan inuu sheegto oo meeshuu shan kun ka keena u yidhahdo aniga toban kun aan leeyahay sax maahan marka hore la isku daraayo waa in la xaqiijiyo nin walba waxa uu leeyahay ninkan zayda toban uu leeyahay camarna labaatan uu leeyahay berri hadday rabaan inay ay fasakhaan shirkaddii oo ay shirkaddii baabi'iyaan oo mid walba hantidiisa la noqdo nin walba qaybtiisuu la noqonaya zaydna tobankiisuu qaadanayaa camarna labaatankiisuu qaadanaya hadday doonaanna waa sinmi karaan oo toban iyo toban ay isku darsan karaan calaa kullin maalku ama ha kala sarreeyo ama ha sinmo waa inuu macluum yahay isla markaasna labadooda mid walboo ka mid ah waa inuu ku shaqaynayo bibadanihi waa inuu jirhkiisa ku shaqayn macnaha waa in shaqada uu la mubaasharoonayo oo camalkii dhinaca uga jiro shirkaddaasaa waxaa la yihahdaa marka sharikatu canaan waa maal iyo badan qofka mid walbo labadooda ka mida muxuu jamcinayaa maal iyo badan hantina waa ugu jirtaa xooggiisana waa gelinaya waxay yidhahdeen culummadu waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo hadduu shaqaynayo labadooda mid walba oo ka mid a faa'iidada shirkaddu waa maxay shirkaddu waxay in lagu nasto oo masalan qofkii raba inuu nasto u inta lacagta dhiibo ou asiga iska nasto lacagtiisuna ay u shaqayso laakiin haddii la leeyahay shaqay adigii maxay tahay faa'iidada ay leedahay shirkaddu mau lacagtiisa gooni ugu shaqaysto mar walba hadduu shaqaynayo waxay yihahdeen fawaa'id ay leedahay fawaa'idda waxaa ka mid a masalan waxay rabaan labada mid walboo ka mid a inuu faa'iido badan soo saaro faa'iido badan in la soo saarona maxay u baahan tahay lacag badan in la geliyo ganacsigay u baahan tahay ninkan toban kun u haystaa waa yar tahay faa'iido badanna waa rajaynayaa inuu ka helo ganacsigaas nin saaxiibkiisa wuxuu leeyahay toban igu darso ama labaatanna aan isku darsanno aan wada shaqaysanno faa'iido fiicanna aan soo wada saarno dhankaasi faa'iida ma uga jirtaa faa'iidaa uga jirta ninkaana dhinacu ka shaqaynaya kanna dhinacu ka shaqaynaya wixii faa'iidahe soo baxdana waa la wadaagaya wixii faa'idaha halka ka soo baxda waa la wadaagaya taa waxay ka duwan tahay hadduu hal qof shaqeeyo waxaa laga yaabaa halkaas qof wixiisa inay noqdaan wax yar ganacsiga uga ganacsan karana uu noqdo wax kooban faa'iidadiisuna ay kooban tahay marka faa'idaa ku jirta laakiin labadaba way shaqaynayaan wuxuu yihi sheikhu raximah llah walisharikati khamsatu sharaa'id sharikadaasi waa midee waa sharikatu canaan waay shan shardi bay leedahay an yakuuna calaa naadin min addaraahimi waddinaar waddanaaniir an yakuuna waa inuu noqdo shirkadaas sharikadaasi waa inay ahaato calaa naadin min addaraahim calaa naadin waa inay noqoto hamaniya lacag oo min addaraahimi daraahimtii ka mida waddanaaniiri iyo diinaaryada bimacnaa waxaa lagu shirkoobayo ee ra-sulmaalka ah waa inay lacag noqoto asalka lacag waayo toban kun labaatan kun soddon kun waxay doonaan ha noqoto cadadka laakiin waa inay noqdaan lacag min adanaani min addaraahim waddanaaniir zamankaasi daraahim iyo danaaniirtu maxay ahaayeen ayagaa lacag ahaan loo isticmaalayay laakiin hadda waxaa maqaamkooda istaagaya lacagaha caadiga ahi waddan walba uu isticmaalo badeeca ma la isku darsan karaa mase lacag keliya shardiya fuqahada qaar waxay yihahdeen waa bannaan tahay badeecada xataa waa bannaan tahay laakiin ayaduna waa inay macluumtoo la yaqaan waxa la isku darayo haddii maalan waxay yidhahdeen qof uu keeno baabuur maalan bura mid uu keeno baabuur beriisa ay dhahaan aan isku darsanno hal dukaan aan ku furanno badeecada aanan ku shirkowno waxay yidhahdeen waa waa waa u bannaan tahay laakiin waa inay macluumtoo la yaqaan hadda laakiin sheikha asiga muxuu qabaa in lagu qaydaayo in asalku ay lacag noqdaan hadhowta haddii la kala baxayo maxaa lagu kala baxayaa ma raashinaa lagu kala baxayaa mase lacagaa lagu kala baxayaa lacagaa lagu kala baxayaa sababtoo raashinku waa kici karaa waana degi karaa macnuhu waxa waaye markii baabuurta raashinkaa la keeno markaas la isku darsanaya la qiimaynaya gaarigan burka meeqa looraa saaran inta looray saaran maalan hadday konton kiish tahay waxaa la leeyahay meequu joogaa kiishkii waktigaas la isku darsanaya la qiimeynaa markii kontonkii kiish la isku daray kaba soo qaadba shan boqol ay noqotay dollar maalan markay shan boqol noqoto qofkaasi muxuu kugu darsaday waxaa u haysid waa maxay waa badeeco u dhiganta shan boqol hadday berri wax degaan ama ay wax kacaan waxa hadhowtii lagu kala baxayo waa lacagta ayadaa asala ma aha badeecada wax lagu kala baxayo marka waa in la qiimeeyo intaan la isku darsan ka hor waa in la qiimeeyo taa waxay tusinaysaa in asalka waxa la isku darsanayo ay tahay lacag lacaga asala kadib lacagtaas ha lagu soo gado raashin ama badeecooyin kala duwanba ha lagu soo gado wa an yatafiqa shardiga labaad waxa waaye inay iswaafaqaan labadooda maal labada qof ee wax isku darsanaya maalkooda waa inuu isku waafaqo fi ljinsi waannawci jinsiga iyo nooca waa inuu isku waafaqo oo maalan waxa la isku darsanaayo waa inay noqdaan dirham iyo dirham ama diinaar iyo diinaar iyo wixii la mid a lacagta la isku darsanayo waa inay isku nooc tahay maxaa yeele waxay yidhahdeen haddii dirham iyo diinaar laga dhigo hadda sheikha raximahullah wuxuu sheegay daraahim iyo danaaniir inay yihiin soo maa waxay yidhahdeen culammada qaar daraahimta iyo danaaniirtu waxaa soo maray zaman qiimahooda uu fadhiyey oo naqsi iyo ziyaado midna aan lahayn oo meel ku sugan yahay markaasoo kale in la isku darsadaayo waxba dhibi mayso oo nina dirham la yimaad midna danaaniir la yimaad laakiin fii hada zamaan waxay yidhahdeen ma fadhido dahab iyo fida qiimahoodu ma fadhiyo marna waa kacaa marna waa degaa saa darteed waxa la isku darsanaya waa inay isku jinsi noqdaan waxa laga cararayaa waxa waaye haddaa adi daraahiim la timaad aniguna aan diinaar la imaad ay daraahimtayda dhacdo diinaarkaaguna uu qaali yahay meeshaasi maxaa ka imaanaya inay wixii kala hooseeyaan waxaa la rabaa marka inay yihiin wax isla kacaya oo isla degaya hadday degaanna isla degaya waa inay marka isku jinsi yihiin oo isku nooc yihiin si hadhowta isku qiimo mar walba u ahaadaan wa an yaklidaa iyo inay isku daraan almaalayni labada hantina waa inay isku daraan waa shardi cinda shaaficiya shaaficiyada agtooda waa shardi in labada maal la ysku daro isku darku culamadu waxay waa laba nooc ikhtilaau makaan alikhtilaat fi lmakaan iyo ikhtilaad xaqiiqiya oo dhaba ikhtilaadun taam iyo ikhtilaadun fi lmakaan saasay uqeyn ikhtilaad taam oo dhammaystiran iyo ikhtilaad xagga makaanka waxa shaaficiyadu hadda ay shardinayaan waa ikhtilaaf taama waay ikhtilaaf taama waa inay labada maal isku darsan yihiin ikhtilaat fi lmakaan waxaa loola jeedaa maalan labadan qof ninna wuxuu gadaa moobeello midna wuxuu iibiyaa saacado hal dukaanay wada dhigteen ninna jihadaasuu ka fadhiyaa waa dhacdaa hadda ninna jihadaanuu ka fadhiyaa dukaanka kan kalena jihadaa kale u ka fadhiyaa ninkan moobeelada ou hayo beecinaayo asaa iska leh waa maalkiisii ninka kale lama wadaago kanna saacadihiisa waa maalkiisa oo khaalisa kan kale lama wadaago labada nin maxay wadaagaan hadda ma makaankay wadaagaan mase maalkay wadaagaan makaankay wadaagaan laakiin maalkooda ma isku daran yahay maalkooda iskuma darna ikhtilaadkaas waa filmakaan keliya ma ahan filmaal ma aha midkay shardinayaan shaaficiyadu kaa maaha midkay shardinayaan waa ikhtilaad taama ikhtilaad taama macnaheedu waxa waa wixii in laysku dhafo o laysku dhex daro labaatankii kun iyo soddonkii kun in la ysku daro kadibna badeecooyin lagu soo gado isku darkaasi macnihiisu waa maxay bixayu laa yatamayazu axadu lmaalayni can اlaakhar labadii maal mid ka mida ka sooci maayo midka kale labadooda mid ka mida ma dhihi karo aniga qeybtaanaan leeyahay maxaa yeele lacagtii waa la ysku daray si jumlahana wax loogu soo gaday wax mucayana miyaa qof sheega karaa markaas oo badeecadii ka mid ah wax mucayana qofna ma sheegi karo ikhtilaadku waa inuu noocaas noqdo shaaficiyadu sidaasay qabaan laakiin fuqahada qaar ka mid a waxay leeyihiin shardi maahan arrinka shardi maahan oo ayadoo labadii nin hantidooda u kala soocan tahay ayaa haddana waxay ku heshii karaan inay shirka noqdaan faa'iidadana ay wadaagaan iyo waxa soo baxaya laakiin asalka sharikadu niman kala fadhiya miya mase dad wax iskugu daran yihiin waa waa dad wax iskugu daran yihiin idan marka waa ina wax iskugu darnaadaan maalku uu noqdo mid mukhtalida oo isku daran wa an ya-dana iyo inuu idmo weeyo buu yidhi kullu waaxidin minhumaa mid walbo labadooda ka mid a inuu u idmo lisaaxibihi saaxiibkiisa inuu u idmo fi tasarufi inuu ku tasarufo hantida iyo maalka shardi waa iyadan sharikatu lcanaan shuruuddeeda waxaa ka mid a mid walbo labadooda ka mid ah inuu saaxiibkiisa u idmo inuu maalka ku tasarufi karo taa macnaheedu waxaa waaye laba tukaanay kala hayaan labadaa nin maalan markay lacagta isku darsadeen badeecay kusoo gadeen badeecadiiba waxay u kala qeybiyeen muqdisho iyo afgooyo kale maalan midna dukaanu afgooyo ka furay midna bakaaruu ka furay midna bakaaruu fadhiistay midna afgooyou fadhiista wixii kala gadayaan ninkaan afgooyo jooga ma ku tasarufi karaa maalka ou mas-uulka ka yahay ee hantidiisa qeyb ka mida ay ku jirta laakiin keligii ma laha oo ninkaas kale shirka la-ah ma ku tasarufi karaa fi lbeyc dukaankuu jooga dabcan waa ku tasarufi karaa laakiin dukaanka kale oo saaxiibkii jooga ma ku tasarufi karaa maalan asoo afgooyo joogaa qof inta u yimid wuxuu yidhi waxaan rabaa moobeyl noocaasa noocu u tilmaamay dukaankan ma yaal laakiin wuxuu yaallaa midka bakaaraha bakaarahan saaxiibkiisaa fadhiya ma waxaa shardiga inuu yidhaahdo ma gedi karaa mobeelkaa hayso mase way u bannaantahay inuu inta iibiyo ninkii lacagta ka qaado kadibna uu yidhaha mobeelkaa sii oo ninkaa ku wareeji xaqu uu leeyahay inuu ku tasarufo shardi maaha inuu idan weydiisto maxaa yeelay shirkaddii laftirkeeda shardi waxa u ah in mid walba midka kale hantidii uu ku tasarufi karo markaan waxaan aan isku darsannay mid walbaahi wuxuu leeyahay xaqu tasaruf oo wuxuu xaqu leeyahay inuu inta soo diro oo yidhahdo dukaankaas tag mobeelka noocaasana ka qaado lacagtan asiga uu ka qaado kii xaggaa joogay xaq muu leeyahay inuu yidhaahdo sidee u gedi kartaa waxaan aniga haayo xaq uma laha inuu yidhahdo maxaa yeele wix waa ka dhexeeyaan laakiin cilaa imaan kartay yidhahdeen culamada qaar markaad dirto lacagtiina aad ka qaaday beecii aad ku heshiiseen markuu dukaankii tegey ayaa waxaa la yidhi oo ninkii jooga wuxuu yidhi waa gaday mobeelkii noocaas ahaa waan iibiyo saacad ka horaan iibiyey ama laba saac ka horaan iibiyey ninkaana lacagti waa ka qaatay beecii way ku heshiiyeen kii hore miyaa lacagta laga soo celinaya mobeelkii laga soo celinayaa mase ka dambe ayaa lacagta loo celinaya midka gadaal ka yimid a lacagta loo celina maxaa yeeley beecaan dambe muxuu ku dhacay si khata uu ku dhacay beecaan dambe wuxuu ku dhacay wax la iibiyey uu ninkan uusan ogeyn ayuu ninkaa ka iibiyey lacagtiisaa loo celinaa taas wax dhiba ma laha calaa kullin wuxuu leeyahay tasaruf mid walbo labadooda ka mid a waa inuu saaxiibkiis u idmo inuu ku tasarufi karo waxa ay shirkada ku yihiin ama dukaankuu jooga ha yaallo waxaasi ama midka kale ha yaallo shardi waay shardigaas haddii la waayo sharikatu canaan ma jirayso wa an ya'dana kullu waaxidin minhumaa mid walbo labadooda ka mida waa inuu u idmo lisaaxibihi saaxiibkii waa inuu u idmo fi tasaruf tasarufka oo ku tasarufi karo maalkaas ama hantidaas ay shirkada ku yihiin wa an yakuuna aribxu waana inuu noqdo faa'iidada ribxigu waa faa'iidada waalkhusraanu iyo khasaaradu waa inay ahaato calaa qadri lmaalayni labada maal qadarkood waa inay noqoto faa'iidada iyo ribxiga waa la faa'iidada iyo khasaarada waa la kala qaadaya faa'iidada marka horaa lagu heshiiyaa waa in lagu heshiiyo waa laazim ay macluum tahay maalan saan sheegnayba zaydaa toban kulna camarna labaatan uu leeyahay markii laysku daranayo waa in lagu heshiiyaa faa'iidada mid walbo labadooda ka mida nisbe intee la eego faa'iidada yele yeelanaya ilan faa'idadaa soo baxayso la rajaynaya soo maha faa'iidadii meeqay u leeyihiin ma inay ku heshiiyaana mase waa wax go-an oo sharcigu gooyo lama dhaafaana ha jiraan waa inay ku heshiiyaan wax lama dhaafaana ma jiraan waxaa u bannaan inay ku heshiiyaan faa'iida inay kala bartaan hadda lacagta ma siman taha lacagta la bixiyey ma siman tahay mase waa kala badan tahay way kala badan tahay laakiin waxaa u bannaan inay ku heshiiyaan faa'iidada inay simaan waa u bannaanta hadday ku raalli noqdaan oo la yidhaha faa'iidada nus iyo nus aan u kala qaadanayna lacagtuba ha kala badnaato marka hore lagu shaqaynayo waxaa kaloo bannaan inay ku heshiiyaan midna inuu ulud qaato saddex meelood meel wixii soo baxa kan kalena wixii soo baxa laba meel uu qaato way u bannaan tahay laakiin waxaa shardiya in ribxiga uu macluum yahay waa laga maarmaan ribxiga iyo faa'iidada in laysla yaqaano maalan hadduu labadooda mid ka mid a ou yidhaahdo faa'iidada wixii soo baxa boqolkiiba lixdana adigu leedahay faa'iidada wixii soo baxa ama maalan uu yidhahdo toban waxaa ku leedaha faa'iidadan soo baxda kun dollaraa ku leedaha wixii faa'iidaday soo baxa kunaa ku leedaha anigana wixii soo haraan leeyahay macluum miya ya macluum maaha waxaysan macluum ku ahayn ninkan kunaa loo cayimay waxaa laga yaabaa faa'iidada dhanba inay kunka ahaato soo suuragal maaha fa'idada dhanba inay ku noqoto ninkan mee cidlaa soo dhaco waxaa suuragala faa'iidadu inay shan kun noqoto ninkaani kun keliya inta qaato kan kale afar uu jaabka ku rito sax maaha waa inay macluum tahay labada mid walboo ka mid ah wixii faa'iidadiisa noqonayso ha ku heshiiyaan in midkood badsado ama ha ku heshiiyaan inay u sinaadaan laakiin waa inay macluum tahay ribxigu waa inuu macluum yahay amaa khasaarada sidaas ma aha wixii faa'iida daraaha yimaada iyo wixii khasaaraha hantida ku yimaada sida loo kala maal badan yahay ayay khasaaraduna noqonaysaa waa calaa qadri lmaalayni khasaarada maalan saddex soddon kuna iskugu darsanay zayd i camar saan ku tusaalayn hadday khasaara dhacdo meeqaa ku soo aadaysa zayd meeqaasa camar ku soo aadaysa khasaarada markii saddex loo qaybiyo zayd meequu ku yeelanaya hal qaybuu ku yeelanaya camarna meequu ku yeelanaa labuu ku yeelanaya maxaa yeele asaa labaatan lahaa asaa maal badnaa mar walba maalka qadarkiisa ayaa lagu qiimeynaya khasaaradu oo nin walba waxaa lagu qiimeynaya waxa uu haystay ama wuxuu ku darsaday khasaaradu khiyaar ma leh anaa inta badan ikoraysaa ma jirto mana la ogolaa waa calىa qadri اmaalayn ama ribxiga iyo faa'iidada waa waxay labadooda ku heshiiyaan laakiin waa inay noqoto wax macluuma oo la yaqaan wlikulli waaxidi minhumaa mid walba labadooda ka midana wuxuu leeyahay faskuhaa sharikadii inuu fasakhu leeyahay mid walba labadooda ka mida wuxuu xaq u leeyahay sharikadii inuu fasakho bimacnaa inuu sharikadii baabi'iyo ou yidhaahdo lacagtii aniga aan shirkadda kulahaa waa kala baxaya shirkadii aan aan ku ahayn hantidaasi ama badeecadaasi waa ku kala baxaynaa lacagteydii anugu qaadanaya mid walba labadooda ka mida xaqa u leeyahay mataa shaaa goorkuu doono goor alle goorkuu doono xaq u leeyahay bil kadib laba bil kadib toban toban bil kadib goorkuu doon u qaadan karaa wixiisa wa mataa maata axaduhumaa markuu midkood dhintana batalat shirkaddii waa baaba'aysaa sharikadu waa buraysaa haddii labada mid ka mida uu dhinto maxaa yeeley hantidaas qofkii dhinto waa ka wareegtay iyay ku wareegaysaa warasadiisay ku wareegaysaa warasada marka waxay xaq u leeyihiin inay shirkaddii sii socodsiiyaan oy la heshiiyaan qofkii shirkada la ahaa qofkii dhintay waxay kaloo xaq u leeyihiin waxay shirkaddii ku lahaayeen inay kala baxaan hadduu dhinto qofkii shirkada la ahaa haddii labadooda mid dhinto midkaas dhintay wuxuu keenaysaa in shirkaddu ay ku baaba'do marka waxyaabahaasi waxay shuruud u tahay sharikatu canaan markii lagu shirkoobaayo oo wax la wadaagayo والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين